waxbarashadu waa iftiinka iyo hagaha nolosha waana shayga keliya ee ummad kasta horumar iyo barwaaqo ku gaari karto ardayda waxbaranaysa ayaa u baahan waxyaabo badan oo heer wanaagsan gaarsiin kara waxbarashadooda taasoo ka mid ah dadaalka oo qeyb weyn ka qaadanaya gaaritaanka higsiga waxbarasho ee ardayga haddaba sidee ardaygu ku gaari karaa hadafyadiisa waxbarasho waxaan wareysa la yeelanay qaar ka mid ah barayaasha waxkadhiga iskuullada ku yaala degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo ka warbixiyey waxaa looga baahan yahay ardaygu si uu uga midho dhaliyo hadafyadiisa waxbarasho magacaygana waxaa laa maxamed haajir waxaana barakaha iskuulka mongaza primary school hadafka ardayga wuu leeyahay horta hore waxaa lama huraaneh marka hore inay asagay ka go-an tahay hadafkiisa wuu leeyahay oo uu ka gaari karo waxbarashada waxaa laga rabaa ardaygaaseytay inuu yahay arday ay marka hore agabkiisa waxbarasho ay u idin yihiin fahansan waxbarashada qiimaha ay leedahay ee ugu fadhido marka ayada ah waxaana laga rabaa ardayga inuu noqdo arday marka hore xagga akhlaaqda ka dhisan oo akhlaaq leh oo tarbiyadiisa aada u dhisan tahay marka xigana xiriirka allah uu hagaajiyo marka ardayga waxaa marka hore laga rabo waxaa weeyaan inuu waajibka ilaahay horta uu hagaajiyo waajibka ilaah markuu hagaajiyo wixii kalena way u hagaagayaan magacaygu waa jaamac siyaad maxamed macalin ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiga hoose dhexe sare ee waamu degmada dhobley ardayga siduu hadafkiisa waxbarasho uga mir dhalin karaa midda koowaad waxaa waaye ardayga in waalidkii dhalay ka koowaad inuu baari u noqdo midda labaad waxaa waaye in uu ixtiraamo macalimiinta taas marka waxay dhalin kartaa inuu ardayga noqdo arday hadafyadiisa gaara ka rumeeya midda saddexaad waa inay ka go-an tahay kow ardayga horta inuu waxbarto meeshaasi waa inuu tilaabo qaada tilaabadaasi markuu qaado ugu dambeyna riyadiisa waa uu rumeynaya midda afaraad ardayga waa inuu leeyahay jadwal ku hogaaminayo wax akhriskiisa waktiguu hurdaayo waktiguu ciyaarayo waktiguu xaqrinayo xitaa maadooyinka xilliga salaada xilliga waalidka dhammaantood jadwalku wuxuu ardaygu ka caawinaya marka koowaad in uu horta wax walba uu qalabeeyo wax walba si rabana inuu u kala dhigdhigo si kastaba ha ahaatee waxaa laga maarmaan ah in qof kasta wax barto si uu u noqdo qof u tartami kara xaaladaha kala duwan ee nolosha